بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة للشيخ أحمد عبد السلام آدم عيد والآن نترككم مع الخطبة آت أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أيها الإخوة والأخوات الحمد لله وحده إلهي سبحانه وتعالى ayaynu u mahadnaqaynaa rabbiga inoo suurtogeliyey inaynu bishii ramadaan ee barakaysnayd cibaado iyo camal saalixa aynu ku soo dhammaysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu u mahadnaqaynaa rabbiga maantana ina soo gaadhsiiyey farxadda ciidulfitrida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu nicamtaa iyo cibaadaadkaa ugu mahadnaqaynaa walaalayaal ciidulfidrida ama ciidaha dadka islaamku ay ku kulmaan laba arrimood baa ugu muhiimsan arrinka koowaad inay shacaa'irta islaamka iyo salaadda aynu gudannay ay ku kulmaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku xusaan arrinka labaad inay arrimahooda adduunyo iyo aakhiraba maalintaa wax isaga sheegaan waxaa inta badan inagu badan degdeg iyo waxa weeyaan in aad markaaba dhaqsa loo baxo laakiin waxa muhiim ah sida salaadaba aad u sugtay khudbadda ama kelmadda maalintaa laysku waaninayana in loo sabro walaalayaal waxaan wax ka tilmaamayaa lix qodob oo aad iyo aad muhiim u ah waxaa qodobka koowaad u yahay wixii dacwadda rusushaba asaaska iyo gundhigga u ahaa oo tawxiidu rabbialcaalamiin qodobka labaad waxa uu yahay amniga iyo nabadgelyada iyo cid walba xilka ka saaran hadday dowladda tahay hadday mujtamaca iyo shicibweynaha tahay iyo hadday ururada tahay mucaarid iyo muxaafidba waxaa qodobka saddexaad u yahay quruxda islaamka iyo foolxumada dimuqraadiyaddu ay leedahay waxaa qodobka afraad yahay walaalayaal dhallinyarta iyo jihaad maanta waxa waxyaabaha lagu tilmaamo iyo mowqifka saxda ah ee in laga qaata ay tahay qodobka shanaad waxa uu yahay dumarka iyo shareecada islaamka qodobka ugu dambeeyaa joogtaynta iyo sidii loo daa'imi lahaa cibaadada rabbi subxaanah walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo abuurtay awalan wa qabla kulli shay inaynu isaga caabudno cibaadadiisana rabbi waa inaynu u badhax tiro oo cid kale aynaan ku lamaanayn tawxiidku waa tii ambiyada iyo rususha rabbi u soo diray ilaahay waxau idhi jalla sha'nuh walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuulaa an icbudu llaha wajtanibu taaguut waxaannu ummad walba ka soo dhex saaray oonu u diray rasuul laakiin rasuulkaasi muxuu xambaarsanaa rasuulkaasi muxuu dadka farayey an icbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay subxaanahu wa tacaalaa keligii caabuda taaguudkana ka dheeraada oo ka fogaada haadihi al aaya waxay xambaarsan tahay macnaha laa ilaaha ila allah waayo kelimada laa ilaaha ila allah laba tiir oo adag bay ku taagan tahay annafyu waalisbaat waxaa tiirka hore uu yahay nafyu alcibaadati can kulli maa siwa allah in cibaadada loo diiday cid alla cidda ilaahay ka soo hadhay laa macbuuda bixaq tiirka labaad waxa uu yahay ihbaat oo ihbaatu alcibaadati lilaahi waxdah in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa keligii cibaadada loo sugay inuu keligii xaq u leeyahay in la caabudo an icbudu allah waa ihbaatkii ila allah wajtanibu taaguut waa nafyigii waxa weeyaan laa ilaaha cibaadada cidaan alla ahayn in loo diido walaalayaal waxaa kaluu rabbi leeyahay subxaanah wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuul hortaan maanaan dirin nebi allow ilaa haddaannu dirase waxaannu u waxyoonannay ilaa xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane haddaan rabbi ahay ee aniga keligay i caabuda idan dacwatulambiyaai waalmursaliin waxaa asaaska iyo gundhiga ay ku taagan tahay ay ahayd in cibaadada rabbi loo badhax tiro oon cid kale lala wadaajin waxa weeyaan qur'aanka safaxaadkiisa haddaad rogto oo aad u fiirfiirsato waxaad ku arkaysaa in fara badan nebi walba ummaddii iyo qoomkii loo diray waxa uu ku bilaabayey ugu horreeyey inuu ahaa tawxiidka waxaa ilaahay kaga warramay rasuul kastaa inuu ku soo halqabsan jiray yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh reetolkayow ilaahay subxaanahu wa tacaalaa keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudoon alla ahayni idiinma sugnaanine isaga cibaadada u badhax tira waxaannu garanannaa ambiyada qoomamkii loo diray qoom walba cudur ama macaasi iyo dhaqanxumo u gaara ayaa ay lahaayeen kuwa waxa weeyaan faaxishada iyo dhaqanxumada lagu ibtileeyey sidii qowmu luud kuwa waxa weeyaan nuqsaanulmawaasiin iyo miisaanka inay nuqsaamiyaan lagu ibtileeyey qolo walba macaasi iyo munkaraad bay lahaayeen laakiin ambiyadu macaasidaa iyo munkaraadka taqyiirka kamay bilaabin laakiin dacwadda waxay ka bilaabeen marka hore inay shirkiga uga digaan tawxiidkana ay amraan waayo qofku markuu ilaahay keligii caabudo ee shirkiga uu ka fogaado ayuu macaasidana ka dheeraanayaa cibaadaadkana la imanayaa haddii kale camal kastuu qabtaa waxau noqonayaa habaa'an mansuuraa walaalayaal attawxiid waa ka jannada lagu helaayo waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay qofka waxa weeyaan tawxiid khaalis a la yimaada inuu waxa weeyaan jannada gelayo man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-a dakhala aljanna waxaa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka shirkiga ka dheeraada naar in laga xarimaayo fii xadiidi anas aladii akhrajahu alimaamu albukhaari wa muslim fii saxiixayhima waxa uu nebigu yidhi maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah sidqan min qalbih ilaa xaramahu allahu cala annaar ma jira axad qiraya ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi muxamedna rasuulkii alla uu soo diray inuu yahay axad sidaa qirayaa ma jiro ilaa hadduu jirase ilaahay jidhkiisa naarta waa ka xarimaa walaalayaal hadduu tawxiidku qiimahaa leeyahay shirki oo lagu dhacaa camalkaaga way baabi'inaysaa bal u fiirsan nebi moxamed ilaahay wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin nebi moxamedow haddaad shirki la timaadid oo ilaahay cibaadadiisa axad kale aad ku lamaanaysid layaxbatanna camaluk camalkaagu waa u burayaa wuu baaba'ayaa camalkaagu oo waxa weeyaan la aqbali maayo nebi moxamed ilaahay waa og yahay marnaba inaanu shirki ku dhacayn laakiin soomaalidu waxay ku maahmaadaa weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee marka nebi moxamed marka hadalkaa lagu leeyahay innakaa laynoogu quusgoynayaa dadka loo jeedaa waa ummaddiisa waayo in badan oo ummatulmuxamediyada ka mid a ayaa shirka ku dhacaysa oo tawxiidka ka baydhaysa walaalayaal suuratul ancaam ilaahay ambiyo tiro badan intuu ka soo warramay ayaa ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun akhilmuslim wa ukhtilmuslima ilaahay cibaadada u badhax tir markaad wax gowracayso ilaahay dartii waxu gowrac markaad baryayso ilaahay keligii bari oo yaa allaah dhe marka aad tala saaranayso ilaahay uun tala saaro markaad dhaaranayso ilaahay uun ku dhaaro acmaasheenoo dhammi ilaahay ha u badhax tirraato walaalayaal waxa qodobka labaadu yahay alamn nabadgelyada waxa la yidhaahdaa waa muhiim haddaanay nabadi jirin halkaa la ysugu soo bixi maayo haddaanay nabadgelya jirin iskuulla la tegi maayo xayaatada iyo nolosha iyo acmaasha aynu samaynannaa if iyo aakhiraba waxyaabahaynu ilaahay ugu dhowaanayno iyo shaqooyinkeenna adduunyaba waxay ku salaysan yihiin nabadda iyo ammaanka in la ilaaliyo qiimaha amni buu leeyahay waxay noogu daliila nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay markuu baryayey dadkiisa iyo ehelkiisa intaanu nolol wanaagsan u weydiin ammaanka waayo nolosha iyo maciishadu dhadhan iyo qiimo ma leh haddaan amni iyo ammaan lagu haysan waxaa alla yidhi isagoo ka warramaya can nebiyihi ibraahiim waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aamina warzuq ahlahu min ahamaraat man warzuq ahlahu min ahamaraat waxaa allau yidhi subxaanah waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa wakhtigii waxa weeyaa nebi ibraahim uu yidhi isagoo ilaahay baryaya rabbigayow ijcal haadaa baladan aamina waxaad ka yeeshaa waxa weeyaan beledkaa beled lagu nabadgalay oo aamina ka yeel warsuq ahlahu min asamaraat waxaad ehelkiisana ka arsaaqdaa oo aad ku arsaaqdaa midho midho wanaagsan ehelkiisana ku arsaaq walaalayaal waxaad arkaysaan ducada inuu ku horraysiiyey ammaanka dabeedna uu yidhi arsaaqad wanaagsanna ilaahay ow sii waxaad garan kartaa ammaanku halka uu kaga jira diinta wax qiimo badan inuu yahay waxay ilaahay ku galladaysto ugu manno sheegtay quraysh ammaanka uu siiyey oo ilaahay waxau idhi falyacbuduu rabba haada albeyt ha caabudaan rabbiga beydkaa iyo kacbadaa iska leh allaha ha caabudaan maxay u caabudayaan ee cibaadadiisa allahaasi uu ku mutaystay aladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf waa allaha gaajona ka quudiyey waxa weeyaan cabsina ka nabadgeliyey macnaha rabbiga sidaa u yeelay isagaa xaq u leh inay keligii caabudaan nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sida ku sugan xadiidkii saxiixa ahaa min xadiidi cabdillaahi bni muxsan alkhatmi waxau rasuulku yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yawmih fakaannamaa xiizad lahu dunyaa bixadaafiiriha ruuxa idinka idinka mid ah ee waa bariistay isagoo waxa weeyaan gurigiisii iyo reerkiisii ku nabadgalay
أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة هذا الانقطاع الصوتي ليس إلا هو خلل فني فعفوا والشكر لكم دائما ay tahay xataa mujtamacu hadday khaldamaan ama ay dadku kacaan inay kacaan ma aha oo yacni waxa weeyaan maslaxa kuma jirto laakiin haddii dhibaata dhacdo in loola dhaqmo deganaansho iyo si caqli ku jiro in bilayskeenna aynu ku wacyigelinno inay nasteex iyo saaxiib bulshada u noqdaan oo bulshadu hadday cadaawad ka dareento wanaag kama soo baxayo markaa anshaxa iyo aadaabta dadka lagula dhaqmayo marka wax dhacaan aad iyo aad bilayskeenna iyo ciidankeenna waa inaynu ugu wacyigelinno dowladda taasaan leeyahay dulqaad inay muujiyaan oo wixii dhaca dabacsanaan iyo naxariis ay ku daweeyaan sidaasaa xalku ku jiraa oo lagu wanaagsanaanayaa waxaan leeyahay ururada iyo axsaabta mucaaridka ah ilaahay ummaddiinna kaga baqa oo ummaddaa yaree dagaalka iyo dhibaatada ka soo doogtay hadda fitnaha u horseedina waayo mujtamaca oo la kiciyo oo la yidhaahda ha laysku soo baxo waxaan mafsado iyo dhibaato ahayni kama dhalato tuugga ayaa ka faa'iidaysta sikhraanka ayaa ka faa'iidaysta cadowga ayaa ka faa'iidaysta nin walba ummad isku soo baxda wuu ku soo gabbanayaa waxaan ururadana leeyahay ummaddiinna u tudha oo isu soo baxa iyo mudaaharaadku xalaal maahe waa xaaraanee ummadda ha u horseedina waxaan ku leeyahay xataa haddii aad wax tabanaysaan xataa hadduu xaq idinka maqan yahay waa inaad si deggan oo waxa weeyaan dabacsan aad u raadsataan xataa haddii xaqaaga ay noqonayso in dhibaato mooye si sahlan aanad u gaadhi karayn waxa wanaaggu ku jiraa inaad u dulqaadatood u tanaasusho maslaxada guud ee ummadda waayo haddii ay wax xumaadaan waxa weeyaan ninna u dan ma aha waa ka risxun ku waxla ka maamulka haya iyo ka doonaya midna dan uma aha mid walba waa u dhibaato waxaan shicibka iyo mujtamac weynaha leeyahay shicibow horta hadday wax dhacaan ilaahay kama yeele kuwa wax waayayaa waa idinka kuwa ubadkooga iyo ooridoodu ay bannaanka iyo bacadka ku soo dhacayaan waa idinka waxaa laga yaabaa siyaasiyiinta dushiinna ku loolamaysaa in haddiiba ay wax dhacaan ilaahay kama yeele nin walbaynu halkaa iska baxo ama uu safraba oo waxa weeyaan tigilkiisuba u go'an yahaa suurtagala laakiin dadka isku soo hadhaya maatada jilicda san dumarka waxa weeyaan darxumadu ku dhacaysaa waa shicibka haddaba waxaan idin leeyahay waxba ha u sacabinina kanaa mucaarida iyo kanaa muxaafida waxaad u sacabisaan ood ku dadaashaan aayihiinna iyo dantiinna waxay maslaxa idinku jirto ka fakara kanaan taageeray iyo kanaan taageeray waxba kuu tari mayso waa inaad isweydiiso ataageertida maxaa ka dhalanaya maxaase ka dambeeya shicibkana waxaan leeyahay kuwa dhibaatadu ay ku soo noqotaa hadday wax dhacaan waa shicibka eh wardantiinna iyo maslaxadiinna garta walaalayaal waxaan leeyahay waxa weeyaan amnigaa iyo ammaankaasi waa gobashaynu ku wada fadhinay ina deeqaysa dowladdu ay ku fadhido shicibku uu ku fadhiyo culimmadu ay ku fadhido caamadu ay ku fadhido axsaabtu ay ku fadhiyaan cid waliba halkay ku fadhidaa waa ammaankaa kaa haddii la waayo ninna waxba heli maayo war ammaankeenna aynu ilaashanno oo gacmaha aynu isqabsanno guddida iyo dadyaabaha ku hawlan waxa weeyaan heshiisiinta iyo dhexdhexaadinta marka hore waanu ducaynayaa oo waxaan leeyahay ilaahay arrintooda ha ku garab galo guudaha ilaahay ku adkaynayaa dadka samakataliska ah ee waayeelkiiyo waxgaradka culimo iyo cuqaalba dowlad iyo shicibba inta ummaddaa danteeda danaynaysee ka talinaysaa waa inay suluxa iyo heshiisiinta ka qayb qaadato waayo wa sulxu khayr dadka maanta ishayaa gaalo ma aha waa dad mu'miniin oo walaaloo islaam oo isa seegay oo shaydaan dhex galay ilaahayna waxauu yidhi innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa walaalo ee labada walaal markay isa seegaan isu soo dhoweeyo isku soo jiida waxaan leeyahay dadka wanaagga iyo sulxiga ku jira khayr allaha idin siiyo halkaa ka wada dhinacyada ishayowna war nin walowba wax ka soo daadego oo ka soo tanaasul nin walba hadduu halkiisa haysto oo ka kici maayo uu yidhaahdo dee horumar la samayn maayo dadka dantooda iyo dadka masaakiinta ah maslaxadooda waa in la eegaa walaalayaal qodobka islaamka quruxdiisa iyo dimuqraadiyadda foolxumadeeda dimuqraadiyaddu ma aha diinteennii waa mabda' gaalo inooga yimid xaggeeda mabda'eenna iyo diinteennu waa qur'aanka iyo sunnada waxaad ogaataan dimuqraadiyaddu waxa garanaya dadka reer galbeedka iyo gaalada waddamadooda kula dhaqan waa ta qofka tidhi xor waxaa doonta ku hadal waxaa doontana samee dimuqraadiyaddu waa ta tidhi raggu waa xor hadday doonaan iyagu waxay iska dayaan oo waxa weeyaan hay isguursadaan dumarka waa ta isku bannaysay iyagu inay wax iska dayaan dimuqraadiyaddu waa ta foolxumadaa iyo edabdarradaa leh haddaba waxa ayaan darra innakana inoogu filan waxa maanta sannad walba markaynu muddo joognaba kacdoonka inagu soo kacayaa waa markaynu qur'aankeennii dastuur ka dhigan weynay ee dimuqraadiyadii ay dastuur inoo noqotay iyo marjicaynu iskula noqonno ayaa nin walba dacalu jiidanayaa oo hebelna qodob buu jabiya anna qodob kalaan haystaa
أخي المستمع الفاضل وأختي المستمعة الغالية هذا الانقطاع الصوت المتكرر ليس إلا هو خلل فني فعفوا والشكر لكم دائما
usaamow laa ilaaha ila allaahu halkeed ka gelaysaa qiyaamaha iyadoo marka ay timaado markaasuu yidhi yaa rasuula allahi qaalahaa mutacawidaa rasuulkii allow kelimada wuxuu ugu dhawaaqay ku magan gal oo dhiiggaaga ku dhowr rasuulku wuxuu yidhi afalaa shaqagta can qalbi oo qalbigiisa maad jeexdid si aad u ogaatay inay ka runtahayo in kale macnaha dee ma ogaan kartid oo qalbigiisa ma jeexi kartid ee adigu daahirka uu kuu muujistay maxaad uga aqbali weyday walaalayaal maanta waaqacaynu ku nool lahay ashahaad iska dhaafe kii sujuuddu ay ku taallay kii wayse qabay kii masaajidka imika ka soo baxay ayaa hortiisa lagu tooganaya la odhanaya waa murtad maatada iyo masaakiinta aan waxba galabsan ayaa gawaadhida la gelinaya oo la odhanaya waa shahiid nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man qatala nafsahu bishayin cudiba bih ninka naftiisa wax ku dila waxa uu ku dilay baa lagu cadaabayaa janno inuu ku helo daaye waa ahlu naar naar buu ku gelayaa waxa uu isku dilay ayaana jahannamo lagu cadaabayaa walaalayaal dadka islaamka ah dhiiggooda waa la dhowray xurmadooduna way adag tahay waciidka iyo goodiga ugu adag ilaahay wuxuu ku tilmaamay naf muslim oo xaqdarre lagu gooyey wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima waxaa la yidhi qof mu'min ah qofka xaqdarre ku gooyee ku dila abaalkiisu waa jahannama lagagama hadhino ilaahay waa u cadhooday laguma dayno waa la nacdalay oo naxariista waa lagu durkiyey waa laga durkiyey waxa weliba la raaciya cadaab xanuujiye ayuu leeyahay intaasoo waciidoo goodiya waxaa laysaga daba keenay qofka ku dhiirada naf mu'mina goynteeda walaalayaal waxaa kaloo xaaraan ah gaalada nooca la yidhaha musta'maniinta iyo mucaahadiinta iyo dimiyiinta kuwa ahlul kitaabka ah ee xukumka islaamka ku hoos nool iyagoo gaalo ah in naftooda la gooyaa waa xaaraan oo waxa weeyaan iyagoo tooda haysta ayaa waxa waajib ku ahuun xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun inay cashuur sannadeedka iyo jizyada ku waajibta ay bixiyaan iyagoo dullaysan laakiin in la laayo ma aha ka musta'mankee maganta ah nebigu sala allahu calayhi wasalam waa diiday dilkiisa waxa magangelyada ka turjumaysa gaalka halkaa eeriboodhka ka soo gale fiisaha ay dowladdu siiso waa maganta dowladda waayo waa dowlad islaama ee gaalo ma aha in naftiisa la gooyaa waa xaaraan ilaahay waxa uu yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allah uma abliqhu ma'manah axad gaalada ka midii hadduu kaa magangelyo dalbo nebi moxamedow magangeli ilaa uu halkuu ku nabadgelayo ka gaadhayo hadalka ilaahayna ka maqlaayo umuhaani sanadkii maka la furtay ayaa mushrig baa soo magangelay gurigeeda dabeed way magangelis walaalkeed cali bin abi taalib ayaa doonay inuu kala buxuu qoorta ka gooyo nebigay u sheegtay wuxuu nebi moxamed ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa ummahaani ummuhaaniyey waanu magangelinnay ciddaad magangelisay macnaha maganta ummuhaani waa magantii islaamka oo dhan ma kula tahay gabadh islaamihii maganta laga aqbalay in ummadda islaamka oo dhan ama dowladdood oo dhan laga aqbali waayo macnaheedu waxay tahay qof ka mida shacabkaasi qofka gaalkee uu magan siiyo waa magan islaam oo dhan in loo weydaartaana xaaraan weeyi qofka ballanta islaamka kula jira in ballanta la buriyoo la dilaa waa xaaraan bal waa lagu naargelayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna gaal ballan kula jiray muslimiinta qofka intuu ballantii kaga baxo qoorta ka gooyaa jannada ma uriyo walaalayaal waxaa khulaasadiiyo gebagabadu ay tahay jihaadku shuruud buu leeyahay maanta haddaan salaadda idinku yeedho oo salaadu way wanaagsan tahay fadligeeda aan idiin sharxo laakiin masaajidka markaad soo gashaan salaaddu waxay idinkaga ansaxaysaba aan idiin sheegi waayo salaaddiinnu ma salaad bay noqonaysaa jihaadku haddaba haddii dadka fadligiisa iyo wanaaggiisa laga dhergiyo laakiin aan looba sheegin maxaa jihaad horta la yidhaah jeclaanoo waannu oggol lahay aan looba qeexin jihaadka sharcigii waa kee muxuu ku ansaxaa dee jihaadkaagu jihaad noqon maayo waxaa laga yaabaa aabbaha iyo hooyada inaad dib ugu soo noqoto haddaba jihaadka sharcigii shuruudda uu leeyahay waxaa ka mid a altamaayus inay labada saf kala soocmaan gaalada iyo islaamka waxaa u daliila maka markii la furanayey fatxu maka ibnu kathiir sida uu tafsiirkiisa ku tilmaamay waxaa maka ku dhex jiray gaaladii quraysheed tiro muslimiin oo yaroon badnayn waxaa lagu tilmaamaa sagaal inay ahaayeen laba haweene iyo toddoba raga muslimiintaa tirada yar maadaama ay gaalo ku dhex jiraan dib baa loo dhigay maka in la furto dhammaanteed fatxu maka dib baa loo dhigay maxaa dib loogu dhigay horta muslimiintaasi gaalada ha ka dhex baxaan si aan layskula jiidhin oo cagta loo marin ilaahay baa qur-aankiisa kaga warramay oo rabbi waxau yidhi walowlaa rijaalun mu'minuun wa nisaa'un mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm liyudkhil allahu fii raxmatihi man yashaa low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliimaa waxaa alla uu yidhi haddaanay jirin rag mu'miniina iyo dumar mu'minaada oo idaan garanayn goobta ay ku sugan yihiin oo laga baqayo inaad isla jiidhaan oo aad ku dembaabtaan kuwaasi haddaanay jiri lahayn inaad maka gashaan oo furataan waa laydiin fasixi lahaa ilaahay waxau yidhi low tasayaluu hadday kala soocmi lahaayeen labada saf gaalada iyo islaamku lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima gaalada ayaanu gacmihiinna ku cadaabi lahaynoo waad gumaadi lahaydeenoo qoortaa ka guri lahaydeen laakiin maxaa laydinku fasixi waayey muslimiin baa ku dhex jirta gaaladii horta ha ka soocmaan oo ha ka dhex baxaan maantana maxaynu naqaanaa gaal meel uu taagan yahay boqolaal muslimiin ay dhex joogaan gaadhiga geli maxaa kaa galay mar hadduu gaalku ku go'ayo yacnii dan lagama laha boqolaalka muslim ee ku dhex dhimanaya ee laysla jiidhayo dan lagama laha calaa niyaatihim weeyaanay iska jiir bay odhanayaan adiguna shahiid baa tahay walaalayaal waxaasi diin ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisu waa ka beri waayo dadka aan waxba galabsan gaal iyo islaam nooca yihiinba dhiiggooda waa la dhowray oo kaafirka kaa xarbigeed la dagaalamayso ayaa lagu fasaxay waxaanad ogaataa gobonnimada dagaalka islaamku ogol yahay iyo sharafta jihaadna waa ka raggu ay bannaanka isku helayaan kan kale waa doqonnimo iyo dullinnimo bal fulaynimo ayuu xambaarsan yahay intaad balaayo isku soo xidhxidhay inaad meelun adoo maqiiqan gasho sharafta iyo gobonnimadu iyo jihaadka islaamku ogol yahay waa ka bannaankaa laysugu yimaado ee laysu babacdhigayo ee foolka fool laysugu imanayo walaalayaal idan goorta la jihaadaa waa marka ay safka islaamka iyo gaaladu ay kala soocmaan marka awood loo helo ayaa ka mid a shuruudda alqudra waxaad ogaataan cibaadaadka ilaahay inagu waajibiyey salaada ayaa cibaadaadka ugu weyn wujuubkeeda oo ugu sarraysa haddana waxaa loo shardiyey istidaaca iyo awood oo xadiidkii cimraan ibni xusein salli qaa'iman fa in lam tastadci fa qaacidan fa in lam tastadci fa calaa janbin kolba sida aad u karta u tukaa la yidhi sarajoog iyo jiif iyo fadhiba fattaqu llaha ma stadactum ma u malaynaysaan markaa salaadii ayaa awood loo shardiyey iyo karti soomkii baa loo shardiyey xajkii baa loo shardiyey jihaadka inaan loo shardiyana la dhaqaaqayo un miyaa u malaynaysaan taa abadan waa inay muslimiintu awood iyo karti u leeyihiin inay gaalka u babac dhigi karaan oo ay waxa weeyaan iska celin karaan walaalayaal saddex iyo tobankii sannadood ee nebi maxamed maka joogay maxaa loo lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu kufuu aydiyakum waaqiimu salaa ee loogu diiday waayo iskumay dhigmayn gaalada iyo islaamku yacnii awood ay isaga celiyaanna may lahayn walaalayaal markii madiine uu tegay maxaa loogu fasaxay ee loo yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waayo markaa way karayeen oo awood bay lahaayeen goobtii uu ka duulayey iyo ciidankii iyo cuddadii ayuu helay markaasaa la yidhi dhaqaaq maanta muslimiintu xaaladday ku jiraan xaqiiqada marka la eego gaaladana awooddoodu halkay maraysa la eego ma isku dhigmaan oo awood ma u leeyihiin mise muslimku farta u fiiqaaba way nagu carinaysaayoo waddan dhan baa la tirtiraya waad ogtihiin waddamada islaamka maxaa afghanistaan ku dhacay maxaa ciraaq ku dhacay yacnii waddamo fara badan ayaa la gumaaday oo gaala ay dhibaato badan u geysatay sababteeduna waa bimaa kasabad aydiina islaamkii isagoon bislaan isagoon awood iyo qudro ku filan helin ayuu yidhi waan isqaadqaadaya dabadeed waxaa dhacday tasarruf xumada iyo tala xumada inagu dhacday in dad badan oo islaama lagu gumaaday waxna aanad ka qaban karayn ta soomaaliya ka socota waa noocaas waxa weeyaan qofkii isagoon awood lahayn ayuu u hanjabayaa intaasoo dowladood iyo intaasoo meelood markaasaa maatida la xasuuqaya walaalayaal jihaadka waxaa loo shardiyaa qudra iyo awood waa inaad u diyaargarowdaa ood awood u heshaa laakiin inaad iska dhaqaaqda uun ma aha cidda lala dagaalamayaa waa gaalada marka la dagaalamayaana waa marka ay sufuuftu kala soocanto ee awood iyo qudra loo helo walaalayaal waxa weeyaan waxaan ku soo ururinayaa iyadoon laga bogan karayn mawduuca waxaan uga jeeday uun khulaasada dadka maanta u gacan haadiya da'yarta iyo dhallinyarta dadka maanta ku hadaaqaya jihaad dadka maanta dadka ku dhiirigeliya miyaa la baxo maxaa idin fadhiisiiyey ee masaajidadeenna meelo ka mid a xataa ka kaca ee an laba gabban ee ku badrheedhaya waxa xaqiiqo ah waxa dadka loogu gacan haadinaya loogu yeedhayaa inaanu jihaad ahayna uu fasaad yahay dhibaatadiisa wax ka midana waynu taabannay oo debkiisu waa ina soo gaadhay waar nin walowba ilmahaagu halkuu tegayo cidda uu la soconaayo halkuu wax ka dhiganaayo nin walowba ka warhay haddii kale waxaad ka wareeli meel kaa dheer isagoo jooga waxaana laga yaabaa inuu kugu soo noqdo isagoo adigaba dhiiggaaga bannaysanaya dumarka iyo shareecada islaamka waxa gaaladu ay dhagaha dumarka ugu riday islaamkaa dulmiyey laakiin islaamku waa ka xoreeyey islaamku god iyadoo lagu riday ka ka soo saaray waa islaam gabadha nolol baa lagu aasi jiray laakiin islaamkaa ka badbaadiyey dumarka waxaan leeyahay waxa weeyaan dumarow islaamku waa idin sharfay waanu idin karaameeyey gaalada iyo waxay ku dhawaaqayaan kuwa xuquuqul insaanka sheegta kuwaa dhag haw dhigina xornimada ay doonayaan waa inay xijaabka idinka xoreeyaan oo idinkoo qaawan bannaanka aad martaan xornimada ay doonayaan aadaabta iyo xishoodka waa inay idinka xoreeyaan oo aad noqotaan waxaan qiimo lahayn waa inay badeecadaha idinku xayaysiiyaan oo gabadhu ay noqoto hilib bannaan yaal oo waraabo walba u hunguroodo laakiin islaamku gabadha wuu sharfay wuu asturay wuxuu u xijaabay laxe jeclo gabadha uu ka qabo iyadoon gabadha dhaxal loo oggolayn islaamkaa dhaxalka siiyey iyadoo gabadha aan nolol loo oggolayn islaamkaa nolosha siiyey iyadoo gabadha aan insaan mukarama aan loo aqoon isagaa karaamo siiyey haddaba gabadh yahay muslimadiihi islaamka ma waxaad ugu abaalgudi inaad cadowgiisa u soo raacdo oo aad maqasho kuwa kuugu gacan haadinaya inaad xijaabka iyo xishoodkaba aad waxa weeyaan naftaada aad ka xayuubiso dumarka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa oo diintiinna ku dhaqma oo xijaabkiinna adkaysta oo raggiinna adeeca oo shariicada islaamka tixgeliya oo ogaada dantiinnu inay ku jirto diintiinna walaalayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa iyadoo cadeed la taagan yahay oo mawaadiicda sida la raba aan looga bogan karayn waxaan ku soo gebagabaynayaa war bishii ramadaan waynu soo tacabnay yaynaan tacab khasaarin cibaadada halkii aynu ka wadno waayo rabbigii rabadaan la caabudayey ayaa sanadkoo dhan la caabudaa oo waa xayun laa yamuut ilaahay wuxuu yidhi wacbud rabbak xataa yaatiyaka alyaqiin nebi moxamedow rabbigaa caabud ilaa intay geeridu kaaga imanayso rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuha wa in qalla ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay kan la joogteeya haba yaraadee war camalka daa'ima oo joogteeya ilaahu naga yeel kuwa camalkooda daa'ima ilaahuw intaad maanta jaahisada guddoonsiisay allahayow naga yeel intaad naarta ka xoraysa allahayow naga dhig intaad jannada waxa weeyaan ugu naxariisatay allahayow naga yeel ilaahuw amniga noo adkee ilaahuw amniga noo adkee ilaahuw amniga noo adkee ilaahuw dowladayada iyo mujtamaca iyo ururada iyo axsaabta ilaahuw isu soo dhoweey ilaahuw boggooda burcadisu maray ilaahuw muwaafaqo dhexdooda dhig ilaahayow khilaafka iyo khalkhalka dhexdooda allahayow ka saar ilaahuw ummaddayada isku soo wada dhoweeye inta xumaanta iyo dulmiga la doonaysa dibad iyo gudaba adaa garanaya allahayow naga qabo ilaahuw naga qabo inta cadowga ah ee waxa weeyaan xumaanta ummaddaa doonaysa ilaahayow naga qabo ilaahayow islaamka quwee ilaahuw ehelkiisa u hiili ilaahuw gaalada dullee ilaahuw cadowgaaga jebi ilaahuw waxaanu ku weydiisannay inta halkaa isugu timi ilaahuw wada dembi dhaaf rag iyo dumarba allahayow u dembi dhaaf ilaahuw naxariistaada nagu caamiyeel ilaahuw naxariistaada nagu caamiyeel ilaahuw naxariistaada nagu caamiyeel inta bugta allahayow caafi inta dhimatayna allahayow u naxariiso annakana allahayow nooga daba naxariiso wasala allahuma calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com